faahfaahinna dheeraada ayaa kasoo baxaya weerarada al-shabaab ay saaka waaberigii ku qaadeen xerada ciidamada daraawiishta galmudug ay ku leeyihiin magaalada wasil ee gobolka mudug waxaana weerarkaas uu ka bilowday gaari lagu qarxiyay ridda hore ee xerada ila wareedyo ku sugan wasil ayaa v o eda u sheegay in qaraxa gaarigaasi ay ciidamada galmudug iska caabin ku sameeyeen weerarka ay soo qaadeen maleeshiyada al-shabaab oo magaalada soo galay warkan waxaa magaalada gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq dagaalka oo ku bilowday gaari laga buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu weeraray fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada dowlad goboleedka galmudug waxaana qaraxa kadib xigay dagaal toosa oo u dhexeeya ciidamada galmudug iyo maleeshiyada al-shabaab inkastoo dadka wisil ay hurdada kaga salaleen ee jugta qaraxa oo aad u xooganeyd iyo rasaasta ay isweydaarsanayeen ciidamada galmudug iyo maleeshiyada al-shabaab haddana waxaa dadku ay muddo u toog hayeen dagaal a dhex mara ciidamada ku sugan wisil iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo fariisimo ku lahaa deegaano aan sidaa uga fogeyn wisil warar kala duwan oo laga helaya wisil ayaa sheegaya in khasaaraha ka dhashay dagaalkii dhex maray ciidamada iyo maleeshiyada al-shabaab ay gaarayaan in ka badan soddon ka tirsan dhinacyadii dagaalamay ay ku dhinteen halka dhaawacana intaa uu ka badan yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle oo v o a la hadlay ayaa ka warramaya dagaalka iyo sida uu ku bilowday
aroornimadii hore ee saaka ayay kusoo hiireysteen magaalada wisil dhanka bari ayayna kasoo galeen marka intaanay magaaladaba soo gelin ayay qarax waxay la beegsadeen meel ay ahayd shirkadda nation lahayd oo shidaal iyo xididleen marka qaraxaas ayay dadka ku kaceen awalna waa loo tooghayey oo dadka iyo ciidamada galmudugda meesha joogaaba way u tooghayeen wixii markaa ka dambeeyena rasaas xoogan ayaa laiswadaarsaday ciidanka soo jeestayaasha daraawiishta galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka oo awalba heegan ahaa ayaa markaas arrintaasi si xoogan uga hortegey iyaguna hub ay soo tuureen oo ayay maaragtay magaalada kusoo tuureen dumar iyo caruuro iyo dad saskii markaas kacay oo ayay haleeleen oo ku dhidhintay dadna waa ku dhaawacmay laakiin run ahaantii ciidamada iyo dadka oo kaashanaya ayaa waxay muujiyeen jilab adeyg wixii ambaarka dhexdooda dhammaanba waa la jiiray waana la bacsaday haatanna ciidamadayada iyo iyo iyo shacbiga taageersanaaba meel fog ayay la gaareen iyagoo firxadkooda ku kala lumay baadiyaha in wax badan ka harana aan la filayn wasiir falagle ayaa sidoo kale ka warramaya khasaaraha inta uu ka warhayo
xagga iyaga waxa weeyaan dadka rayidka meelo kala duwan bay ugu tageen xabaduhu oo dhaawacyo jirjira iyo guryo qaarkood la sheegay in dad ku dhintay marka gabar marwaah iyo saddex caruura iyo laba nin iyo ayaa dadka shacbiga ka dhintay ciidamadana ilaa saddex nin baa ka geeriyootay ilaa toddoba toddoba sideedna waa dhaawacda
khasaaraha dhinaca shabaabka maxaa laga hayaa wara wixii meesha yimid runtii wax macnali kama harin dad un markii magaalada laga fogeeyey meel fog la maraayo dhulku waa dhul xoogaa jir xoogeeda le ku dhuubaalaystay oo ayagan hadda lagu shirkaad jooga mooye numberkay ku yimaadeen oo boqol gaarayay inaan waxsaas ka noqon ba ala sheegay guddoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland cabdilatiif muuse nuur yare ayaa shacabka galmudug uga tacsiyadeeyey dadkii ku waxyeeloobay dagaalkii ka dhacay wisil annaga iyo galmudug waxaa naga dhexeeya iskaashi amni waxaanan ka ballansanahay inaanu ilaa gobolka galmudug inta ay qofka jooga aanu howlgalkaa wadno oo aanu si midaysan dhiigga yaga iyo maalkayaba ugu huro waana saaka way ka adkaadeen waa ku bogaadinayaa waana uga hambalyeynayaa ciidamada galmudug shayaadiintu khasaarihii ay ka geysteen dadka shacabka ay u geysteen iyo ciidanbana waa uga tacsiyeynayaa guud ahaan galmudug iyo qaraabadii dadkaasi ay ka dhasheenba tallaabo fiican bayna qaaden o aan ku bogaadinayno waana garab taaganna waa isgarab taagana annaga iyo galmudug maleeshiyada al-shabaab oo horay ula wareegtay deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ayaa fariisimo ka yeeshay deegaano hoos taga wisil waxaana mas-uuliyadda dagaalkii wisil ka dhacay sheegtay al-shabaab wisil ayaa hoos tagta degmada hobyo ee gobolka mudug waxa ay magaalada gaalkacyo jaha ahaan kaga beegan tahay koonfur bari qiyaas ahaanna waxay u jirtaa laba boqol oo kilomitir halka hobyo ay masaafo ahaan u jirta lixdan kilomitir cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo